munaasabad lagu daahfurayay dib u eegaleelidda isbetelka daarushefa ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana munaasabada kasoo qeybgalay wasiiro xildhibaano dhallinyaro dhakhaatiir iyo marti sharaf kale isbetelka daarushefa ayaa soo kordhiyay adeegyo cusub oo casri ah loona sameynaya ciyaartooyda qaba dhaawacyada halista ah iyadoo loogu maarmi doono qalimada ciyaartooyda dibadda u aadi jireen sida ay sheegtay cayne sheekh axmed oo ah agaasimaha isbetelka daarushefa waxaa aad ugu faraxsanahay inaad nagala soo qayb gashaan xafladan oon isbitaalka furiin maaha loo furaya laakiin waxaa la furayaa kambeyn cusub aa ugu talagalnay ciyaartooyda ciyaartooydaas oo jirto in aan isboortiska aan saacidno oo ah dhalinyar badan sports injuriga dhalinyar badanoo waxaa jira ciyaartooyda magaca kuleh haddana ciyaarta ka fadhiisatay marka qaliimada loo aadi jiro dibadda inaan kaga maarno aan wadanka ku sameyno sidii a c l-ka waxaa aad ugu faraxsanahay inaa maanta dhakhtarka loo aadi jiray dalka dibaddiisa inaa wadanka keena waxaana mahaddaas iskale doctor cabdinuur iyo brofesoorka xildhibaan ifraax naaleye iyo wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed bare ayaa si wada jir ah u bogaadiyey dadaalka maamulka isbetelka iyo muhiimadda ay leedahay horumarinta adeegyada caafimaadka dalka gaar ahaan kuwa ciyaartooyda maanta waxaan iskugu nimid furitaanka dib u yegleelidda cisbitaalka daarulshifa oo la furay labadii kun iyo afartii wakhti ay adkayd dalka in la keeno dhakhaatiir sbeshalistiyaal ah aad baan ugu hambaliyeynaynaa waxaan ka tirsanahay anigu guddiga arrimaha bulshada ee golaha shacabka aad baan usoo dhaweyneynaa dhakhaatiirta iyo mulkiilaha dhakhtarkaba waxa wanaagsan ay usoo kordhiyeen ummadda soomaaliyeed iyo wakhtiga adag ay la soo mareen xafladan ama munaasabadan gaaban ee dib u casriyeynta isbitaalka iyo xarig jirkiisaba isbitaalka isagoo in muddo shaqaynayay lagu soo kordhiyey adeegyo aad muhiim u ah bulshada soomaaliyeed gaar ahaan annaga sektarka ama bahda aan mas-uulka ka ahay sboortiska aad muhiim uga ah maxaa yeeley ciyaartooy badan waxaa jiray inta maxay toole dhaawacyo ka soo garay sboortiska ayagoo weli da'yar fursad leh han leh sboortiska ooga haray khaliimadaas dartood inay dalka ka heli waayeen awoodi waayeenna inay dibadda aadaan marka bahda daarishifa iyo dhakhaatiirta ee garatay in ay bulshadooda u keenaan fursadaha noocaas oo kale ah waa un mahad celinaynaa waana bogaadinaynaa